ururka dhalinyarada degmada kismaayo ayaa bilaabay ololo nadaafadeed oo naskajara reetaanagowka bilcidi iyo diyaargarowga toddobaadka xorriyadda ee foodaanihay ololagun yaweyba lagu suu beeyay xaafado hareero wadooyinka iyo weliba goobay oo naska kooyan dadweynaga kismaaya wayna tartan lanqobaday dhammaan xaafado kismaaya gudoomiyaga dhalinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan baashi iyo sheegay in tartanku nadaafadeed lanqobaday labaatanka xaafadood ee kismaayo ka koobanta waxaa waaye waa ololo nadaafadeed oo lagu tartamayo degmooyinka soomaaliyeed keliya nadaafadana ma aha waa saddex qaybood oo tartanka uu diiradda saaraya in goobo qashina saddex meelood la xaaqo in la nadaafiyo saddexda goobood oo saddex goobood oo dadweyne ay leeyihiin ama bulsho ay leeyihiin sidoo kaleeto la dayac tiro ama la ranjiyeeyo saddex goobood oo lagu shaqaynayo dadweynaha sida xarun wasaaradeed ama xarun dowladeed iskuul ama goob adiga dadweyne un sidoo kaleeto in la beero dhir inka badan boqol iyo soddon geedood marka maanta oo ay jimco tahay taariikhduna ay tahay labaatanka juun waxaan bilaabnay ama guda galnay ololaheennii qaybtiisa ugu horreysay isbuucan hadda horteenna ahna haddii ilaaha yirahdo waa shaqayn doonaa meelaha taargetka inuu ah waa meelo fara badan maanta waxaan joognaa xaruntii dhallinyarada gudoomiyaga ururka haweenka degmada kismaayo faadima cabdi xareed iyo yeen weybay sheegtay in door muhiim iyo ku qaadayaan ololagu nadaafadeed ee diyaargarowga toddobaadka xorriyadda bahdahan raabta halkan u joognaa maanta ololo nadaafadeed oo ay soo qabanqaabiyaan dhallinyarada degmada kismaayo taasoo ujeedkooda uu yahay maalmihii xorriyadda maadaama ay foodda inugu soo hayaan inay qayb ka noqdaan in ay dalkooda ay ku sameeyaan nadaafad iskaa wuxu qabso ugu shaqeeyaan maadaama aan nahay hooyooyinna hooyadu waata dhirri gelisa carruurta waxaan annagana ugu imaanay maadaama ay fikirkan iyagu iska lahaayeen inaannu annagoo ah hooyooyinkii degmada kismaayo aannu dhirri gelinno halkana waxa weeyaan xarunta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda haweenka ee jubbaland ay wada degan yihiin labaduba waa meeshii aan ka soo farcannay marka waxaan xaq u leenahay inaan ka shaqayno dalkayaga oo aan si voluntaria ugu shaqayno wadaniyadda aan tusno dhallinyarada ooaan ku baraarujinno oo aan isgarab taagno si ay u helaan dhiirinaan dhammaanna waxaan leeyahay dadka halkan shaqadan maanta ka soo qaybgalay waa dad soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo u taagan dalkoodu meeshuu ka liicsan yaba inay qabtaan waxaan aad u bogaaninayaa dhallinyarada degmada kismaayo shaqada wanaagsan ee isxilqaan kale ee ay maanta halkan ku soo bandhigeen oo aan annagana qayb ka nahay oo aan ku taageerayno oo aan u tusno maadaama aan waalid nahay wadiiqada fiican ee ay ku dhaqaaqeen inaan ku dhiirigelinno